warbixin u daabacay muntadaha arrimaha difaaca afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo a d f ayaa lagu sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa ayna ka faa'iidaysanayso isku dhaca iyo khilaafaadka u dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalk ee heshiiska ku ah inaanay soomaaliya ka hergelin awood islaami ah oo dadka ku hogaamisa kudhaqanka shareecada islaamka salaam tadiis oo ah falanqeeye amni oo ka howlgala maxadka diraasaadka amniga ee i s s ayaa aaminsan in khilaafka waayadii u dambeysay ka dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka uu fursad u yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo uu sheegay inay ka xoog badan tahay sidii hore dadkuna wada og yihiin isagoo la hadlaya xarunta warbaahineed ee tabisa wararka qaramada midoobay laguna magacaabo baas bluu ayuu khabiirkan amniga ah sheegay inuu yaraaday dagaalkii ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina ay fursad u siisay al-shabaab inay awooddeeda kor u qaaddo waana sida aan hadda arkayno sida uu sheegayo salaam tadiis sida ay warbixinta a d f tilmaamayso iyadoo soo xiganaysa khubarada amniga ciidamada dowladda federaalka awood uma lahan inay ka hortagaan weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay ciidamada shisheeyaha dalka ka wada baxaanna waxay ka dhigan tahay in ciidamada soomaalida aanay qaadi karin mas-uuliyadda amni ee soomaaliya dhacdooyinka ay cadeyme ahaan usoo qaadanaysa warbixinta waxaa ka mid ah weerarkii duqaynta ahaa ee bishii nofembar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn ay soomaaliya ku leeyihiin shisheeyaha weerarkaas oo dhaliyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawaca ayaa muujiyey heerka weli ay gaarsiisantaha awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale warbixintu soo qaadatay camaliyad istishaadyo ah oo oktoobar ka dhacday muqdisho taasoo golaafatay nolosha askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka warbixinta waxay sidoo kale soo hadal qaaday hubanti la'aanta ka taagan duulaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo sanadka cusub qorshuhu ahaa in magaca loo bedelo howshiisana lasoo koobo laakiin iyadoo maalmo uun ka harsan tahay muddadaasi haddana weli ma cadda qorshaha duulaankaas lamana hayo maalgelin rasmi ah